bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin hoyana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa soo xiray shir looga hadlayay hanaanka qaran ee dowladaha hoose oo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho iyadoo madaxweynaha dhanka kalena uu ka hadlay dagaalka puntland ay kula jirto argagixisada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay ammaanka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo isbeddel lagu sameeyey maamulka garoonka aadan cadde ururada bulshada rayidka ee dalka ayaa waxa ay dhaliil u soo jeediyeen guddiga dabagalka cunaqabataynta ee saaran soomaaliya iyo elitariya kaasoo ay ku eedeeyeen in warbixinnadooda ay ku weeraraan madaxda iyo ganacsatada dalka maamulka galmudugna waxa uu sheegay in maamulka puntland ay ku gacan siinayaan la dagaalanka maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab oo firxadkoodu ay galeen deegaano ka tirsan puntland maamulka degmada dayniil ee gobolka banaadir ayaa dib u dayactir ku samaynaya goobaha taariikhiga ah ee degmadaasi iyadoo ay gacan ka geysanayaan ganacsatada degmadaasi qodobada wararka dibadda ee raadiyo muqdisho caawa uu idin hayana waxaa ka mid ah qof isqarxiyey oo weeraray goob mashquul badan oo laga dugaamaysto oo ku taal magaalada istanbuul ee dalka turkiga waa habeennimo sabdi ah oo ay axadi soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha saddexaad sannada labada kun lix iyo tobanka u diyaar garooba qodobadii warka aan idiin soo dulmaray oo faahfaahsan oo aan idiin aqriyo anigoo maxamed cali cumar jubba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo xiray shir looga hadlayay hanaanka qaran ee dowladaha ee dowladaha hoose oo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka kalena uu ka hadlay dagaalka puntland ay kula jirto argagixisada al-shabaab cabdishakuur cali axmed ayaa soo koobaya shirkan uu soo xeray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa maalmihii uu ka socday magaalada muqdisho waxaa diradda lagu saaray sida loo horumarin karo dowladaha hoose ee dalka waxaana lagu soo bandhigay barnaamij loogu magacdaray wadajir inta uu socday shirkan waxaa ka qayb galay wafuud ka soctay dowlad goboleedyada dalka ka jira gobollada aan maamul goboleedyada lahayn sida banaadir hiiraan iyo shabeellaha dhexe xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha brofeor yaxye cali ibraahim ayaa sheegay in shirkan uu gundhig u yahay yeglielidda dowlad hoose oo awood leh waxaa gundhiga barnaamijkan uu ahay in la helo hanaan qaran ee lagu yegleelo dowladaha hoose oo loo leeyahay oo haddana waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ismaaciil macalin cabdi guure wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug jaamac xasan salaad iyo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay ka hadleen ahamiyadda uu shirkan u leeyahay waa tayasho fiican iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in dowlad hooseedyada kale ee waddankaoo dhanne inay sidaasoo kale samaystaan ay wax qabsadaan oo aan samaysano golo lagu midaysan yahay dowlad goboleedyada dhan waddanka ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn meel iyo madal soomaaliya iskugu timid oo looga tashanayo masiirka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan wadajirka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qaabdhismeedka hanaanka wadajirka dowladaha hoose
waxaan aada u rajaynayaa habka ugu horeeya ama shaqada ugu horeysa ay bilaaban doontaa inay t inay noqoto sida wasiirka hore u sheegay dhismaha ee dowladaha hoose halkaas oo ah meesha ugu hoos meesha ugu maartay ugu ugu muhiimsan ee dowladnimadu ay kasoo bilaabato
wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdirashiid maxamed xidig ayaa waxa uu sheegay in meelo muhiim ah oo horumarka dalka quseeyo uu taabanayo barnaamijkan qorshahaasi wuxuu isugu jiri doonaa maamul dhisidda oo dhinaca dowladaha hoose ah dib u heshiisiinta nabad dhisidda mashaariicda bulshada wadahadalka bulshada iyo wacgeli- wacyigelinta guud injiooyada iyo hay-adaha caalamiga ah iyo dadka deeqda bixiyeenoo qorsho ay raacaan oo dowlad goboleed kasta iyo degmo kasta iyo deegaan kasta hawshii ay si wanaagsan uga soconayso oo la yaqaano marka hawshaas marka hawshaasi ay dhammaatana la yaqaano dee waxaa ku baxay iyo sida loo qabtay hawshaas waxaa meesha ka baxaya isbarbaryaaci waxaa meesha ka baxaya istuunkii waxaa meesha ka baxaya iska horekeenkii bulshada waxaa sidoo kale soo baxaya kalsooni iyo wadajir wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in barnaamijka wadajir haddii la hirgeliyo inuu xoojinayo dowladnimada barnaamijka wadajir waa barnaamij aad iyo aad u fiican oo runtii aan dhihi karo waa xaqiijinta haddii la hirgeliyo dowladnimada soomaaliya wuxuu samaynayaa barnaamijkan haddii la fuliyo inuu horta dadka gaadhsiiyo dowladda ilaa heer tuulo heer degaan inuu gaadhsiiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shirka hanaanka qaran ee dowladaha hoose ayaa tilmaamay in horumarka dalka uu ku xiran yahay dowlad hoose oo xooggan haddaan dalka horumarinayno waa inaan aad xoogga u saarnaa dowladaha hoose dhismahooda ma aha keliya magaca inaan ka dhisno dhahno degmada qurac muxuu ah dowlad hoose iyo counsilkeeda wixii looga dhisnaa dalka aan u dhiibayno mas-uuliyaddaasi aan u dooranayno dadka degaanada waxaan kula tartar waxaan kula dardaarmayno in ay dadka dad ugu fiican ay doortaan ma aha keliya midka ugu aqoon badan ma aha ma aha keliya midka ugu xooga badanna ma aha laakiin midka deegaankaasi dadkiisa ay ku yaqaanaan ammaanada nabad jacaylka wadajirka rabitaankooda ka damqashada culaysyada dariskiisa haysta midka ku caamka ah ama gabadha ku caamka ah waa inay mas-uuliyadda ku dhiibtaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa khudbadiisu waxa uu kaga hadlay abaaraha ka jira dalka isagoo si degdegana ku baaqay beesha caalamka iyo bulshaduba inay u gurmadaan dadka ay haystaan dalka abaaro aada iyo aada u kululaa ka jiro oo dhib badan culays badan ayaa dadka soomaalida ee ku nool miyiga weliba dhulka miyiga ah maanta saaran biyo dhaamisaa socdo dadaalaa socdo meelo qaarkood taariikhda soddon sano afartan sano ka hor ayaa la tilmaamaa ee abaarta noocaana dhulkii bannaanka ahaana ka jirta webiyadii ay qallaleen ay bannaan yihiin Eh, waa waa abaar aad iyo aad u xun dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa arrintaas in la iska kaalmeeyo arrintaas in loo istaago oo deegaamada siday u kala daran yihiin loogu istaago oo biyoyaridu siday uga jirto loogu istaago oo xoolaha sida ay khatarta ugu jiraan loogu istaagan lahay hay-adaha samafalka caalamka iyo hay-adaha samafalka ee soomaalida intabana waxaan leeyahay wax kastoo aad hayseen hadda oo mashaariica muhiimadda koowaada degdega ah ha laga dhigo in abaarta muxuu ahay dadka laga kaalmeeyo dadku abaartu inaanay nooga bi'in nooga dhammaanin xooluhu aanay nagu dhaafin dhammaanteen waa inaan wada istaagnaa caalamka waxaan u baaqaynaa soomaaliya maanta waxay u baahan tahay emerji degdeg ay u baahan tahay xaalad degdeg ah oo dhinaca maciishada iyo nolosha iyo biyaha ah ka jirta caalamku inuu dadaalkiisii markaan dhinacaasna u jaheeyo wixii resources ee lacag aan haysana dhinacaas aan u jaheyno ilaa idinkiis aad baan u rajaynaynaa sidii ilaahay looga bartay bisha abril xilligeeda haddii la gaaro gugu inuu aaran noo noqon doono di'i doono ayaan aad u rajaynaynaa laakiin inta ka horeyso oo muddo kooban ah wixii aan haysano inaan ku jahayno halkaas ayaa aad iyo aad muhiim u ah sidaas ayaana muxuu ahay ugu baaqayaa muxuu ahay eh, eh, eh, dowladaha iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa soomaalida ah iyo dadka soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee sadaqada la baxo maantay joogtaa maalintii sadaqada dhabta ah lala baxayay oo ay wax taraysa ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa daah furay barnaamijka halkudhigiisu yahay wadajir barnaamijkii wada jira ee halkaa hanaanka qaran ee dowladaha hoose halkaa maanta loo soo bandhigay saacaddaas laga bilaabo xaalkiisu wuxuu yahay nin orod ku roon iyo nin aayad ku roon allaya awrtii dowlada hoose dalka soo u dhisan lahaa u yeelan lahaa yaan u wada taaganahay barnaamijkaasna waa daah furan yahay dadka soomaaliyeed gudo iyo dibadbo ha lagu garab istaago deegaanadu in ay maamuladaas si guul badan ay u dhisaan hay-adaha sal- hay-adaha caalamkana sidoo kale Eh, mar kalena ayagu waxaan u baaqayaa soomaaliya waa isbedeshay ayaguna waa inay isla bedelaan
cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
aad buu u mahadsan yahay cabdishakuur cali axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay ammaanka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo isbeddel lagu sameeyey maamulka garoonka aadan cadde waryaheena bashiir khaliif gaani ayaa warkan soo koobaya kulankan uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenada wasaaradaha amniga qaranka iyo duulista hawada iyo taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda qaranka shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiil ka socotay waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya shirkadda garoonka maamusha ee faafoori iyo weliba mas-uuliyiin kale shirkan ayaa looga hadlay sare u qaadista amniga garoonka diyaaradaha aadan cabdulo cismaan iyo weliba madaxweynuhu waxa uu ka dhageystay saraakiisha laamaha ammaanka tallaabooyinka dhanka amni ee horey loo qaaday kadib iskudaygii weerarkii argagixiso ee shirkadda daala airline madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay wakhti dheer ku bixisay sidii looga hortegi lahaa falal amniga ka dhan ah oo ka dhaca garoonka diyaaradaha islamarkaana khasaare gaarsiiya muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dadyowga adduunka ee diyaaradaha garoonka diyaaradaha muqdisho ka kaco ay u tagaan dowladda federaalka ah ayaa isbedel deg deg ah ku samaysay maamulkii garoonka diyaaradaha iyadoo maareeyaha guud ee maamulka iyo amniga garoonka aadan cabdulla cusmaan loo magacaabay jenaraal cabdi ashkir jaamac ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dikareeto ku magacaabay maareeyaha guud ee garoonka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa amray saraakiisha ammaanka in wax waliba oo amniga wax u dhimaya ay ka hortagaan islamarkaana laga feejignaado garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho ayaa la xaqiijiyey in amnigiisa boqolkiiba boqol sare loo qaaday islamarkaana aanay suurtagal ahayn in weeraro dhuumaalaysi ah ama kuwa dadban ay argagixisada isku dayaan in ay ka fuliyaan kadib dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya intaa kadib ayaa madaxweynuhu waxa uu kormeer ku tegay saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha oo si casri ah loo dhisay islamarkaana dhowaan la fuliyey madaxweynaha ayaa kusoo wareegay qaybaha saldhiggu ka kooban yahay iyadoo uu weheliyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xaamid bashiir khaliif gaani muqdisho ururada bulshada rayidka ee dalka ayaa waxa ay dhaliil u soo jeediyeen guddiga dabagalka cunaqabataynta ee saaran soomaaliya iyo litariya kaasoo ay ku eedeeyeen in warbixinadooda ay ku weeraraan madaxda iyo ganacsatada dalka cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa warkan eegaya shiray maanta magaalada muqdisho ay ku yeesheen culimaauddiin aqoon-yahano haween hogaamiyayaasha dhaqanka ayaa waxa ay ku dhaliileen warbixinada guddiga dabagalka cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ee latariya ay soo saaraan ka ku aadan dhinaca soomaaliya hogaamiyayaasha dhaqanka ee halkaa ka hadlay ayaa isku raacay in warbixinada ka soo baxa guddigaas ay u arkaan kuwa loogu gafayo sida ay sheegeen madaxda dalka iyo dadka magaca ku dhexleh bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay weliba hoggaankooda dhaqanka waxaan leenahay in dowladda soomaaliya loo banax bada- banneeyo inay amnigeeda ayada ka shaqayso in aan weli sidii dalka inuu dowlad la-aan yahay inaysan hay-ado ajnabi ah oo aan war u haynin inaysan weli go-aano ka gaarin ama shakhsiyaad soomaaliyeed aysan ku tilmaamin inay dembi ka galeen dalka waxaan leeyahay insha allahu tacaala eh, guddigaas ha ahaado wixii loogu talagalay oo keliya yuusan wax ka dheeri yuusan qabsan anagu maanta waan istaagnay istaagidda nadayn us taageerana diyaar u nahay wax intaas dhaafisanna waxaan is leeyahay waa arrin guracan howlaad ayagu ay dhaleen maaha soomaaliya soomaaliya waa dowlad burburtay oo dowladahooda la mid ah dadka hawshaas ka shaqaynaya marka waxaan ka codsanaynaa in ay arrintaasi aada uga fiirsadaan wixii dhacayna iyo shakhsiyaadka meel ka dhaca lagu sameeyey inay apologees ka bixiyaan loona daayo soomaaliya arrimaheeda sidaasaan codsanaynaa qaramada midoobna u jeedinaynaa inta uu kulankaasi socday ayaa qadka telefoonka waxaa uga qayb galay brofeor cabdi ismaaciil samatar isaga oo soo jeediyey in qorshe kasta oo la doonayo in lagu waxyeeleeyo qarannimada looga gudbi karo in la helo midnimo nabadoon maxamed xasan xaad oo shirkii maanta soo xiray ayaa si kooban u sheegay ujeedooyinka laga leeyahay warbixinadan soo baxa ee dhanka soomaaliya looga hadlayo maalin walba qofka la isleeyahay waa firfircoon yahay ama aqoonta ha ku sarreeyo ama xoolaha ha ku sarreeyo ama hal abuurka kale oo dabiiciga ah oo ilaahay dadka ku hibeeya ha ku sarreeyo qofka muuqda maalin walba in eh, dembi madaxa loo gelsho siyaasadeed oo adduunka sumcaddiisa laga dilo arrintaas waa arrin soo jirtay muddo badan Eh, saamaynta ay dalka ku leedahayna waa la fahmi karaa marka dalkan weli waxaad moodaa soomaaliya inaan laga rabin sharaf inaan laga rabin dowladnimo inaan laga rabin horumar weli waxaan ku jirnaa dumin caalamka markaad u fiirto sida ay u shaqaynayaan waxaa nagu socota weli waa dumin En, marka macno weynay ila leedahay runtii guddi loo qabtay arrintaas oo ka hortaga cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka muqdisho maamulka galmudug ayaa sheegay in maamulka puntland uu gacan ka siinayo la dagaalanka maleeshiyada ururka argagixisada ee al-shabaab oo farxadkoodu ay galeen deegaano ka tirsan puntland yuusha cabdulaahi cumar ayaa soo koobaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee maamulka galmudug jaamac xasan sheelar ayaa waxa uu sheegay in maamulka galmudug uu maamulka puntland ka taageerayo la dagaalanka maleeshiyada kooxda al-shabaab jaamac xasan sheelare ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada kale looga baahan yahay in ay taageeraan maamulka galmudug oo hadda dagaal xoogan kula jira kooxda ugus
mudane ra-iisul wasaare mudanayaal iyo marwooyin waxaa sidoo kale aan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto in ay tahay arrin habboon lana taageero haddii aanu nahay maamul goboleedyada dagaallada ka soo cusboonaaday gobollada qaarkood gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug sorry dowlad goboleedka puntland in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada u istaagaan la dagaalanka ururada nabaddiidka waxaan qabaa in la taageero dowladda soomaaliya ay arrintaa u istaagto maamul goboleedyadana si- sidoo kale arrinkaa u istaagaan sidoo kale maamul goboleedkan matelayo oo galmudug waxaanu qabnaa problemkaas mid la mid ah waxaanu dowladda soomaaliya iyo gobollada kale ee Sooma- soomaaliyaba aanu ka rajeeyaynaa mid la mid ah taageerada hadda aan u fidinayno inaan siinno walaalahayaga reer puntland waxaan ku soo gebagabaynayaa shirkii saddexda casho noo socday inuu ahaa shir mirodhal ah shir masiiri ah shir aan filayno inay wax u cubtamaan soomaali danteeda ah inay ka soo baxaan ayaan filanaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa gaaray waddanka etoobiya kadib safar uu ku jiray waddanka maraykanka waxaana uu kala hadlay dagaalka puntland ay kula jirto al-shabaab sidii etoobiya uga gacan siin lahayd puntland dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay maamulka puntland ugu deeqday laba diyaaradood oo sida hubka culus iyo kuwa fudud si ay ula dagaalamaan maleeshiyada kooxda al-shabaab maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa dib u dayaactir ku sameynaya goobaha taariikhiga ee degmadaasi iyadoo ay gacan ka geysanayaan ganacsatada degmadaas muuse cusmaan abtow waa kan howlaha dib u dhiska ee maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir uu ka samaynayo goobihii taariikhiga ee ku yiilay degmada dayniile sida argay degmada dayniile ayaa ka bilowday halkaasi waxaana ka qayb qaadanaya ganacsatada iyo maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada dayniile ee gobolka banaadir axmed nuur cabdisiyaad oo warbaahinta kula hadlay goobta ay ka socoto howlahaasi dib loogu dhisayo argada ayaa ka warbixiyey dib u dhiska lagu samaynayo argadaasi maamulku waxaa u suura galay inay ku guulaystaan in argadii mar labaad dib loo loo- loo dhiso een, lagana soo sikiyo halka ay ku ay ku tiilay een, sanadkii hore laga dhisay Een, waxaan u meenayaa maad ka gaarto waxaa ma- maalgeliyey een, ganacsada ee cabdicali faarax oo nagu siiyey gacan weyn naga siiyey inay argada ee, mar labaadii aan dhisno een, iyo dadka deegaanka oo ayagana ee, nagala qayb qaatay inaan argadan ku samayno maxaa la yidhaahdaa sideedii hore ama si ka sii fiican u keenno nashqadda tii hore way ka duwan tahay een, qalloocii hore waa laga baxshay een, waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa ee, mar labaad iyo mar saddexaad ee, maamulka gobolka banaadir oo isna gacan gacan xoog leh naga siiyey een, inaan mar labaad een, argada dhagax taagno biidnillaahi tacaala markii xarig naga jari doono noo imaan doono nala furi doono argada degmada dayniile ayaa waxa ay ka mid ahayd goobaha taariikhiga ah ee ku yaalay degmada dayniile waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa bilic soo celinta iyo horumarka degmada dayniile waxaana maalmahan maamulka degmada dayniile uu waday howla lagu dardargelinayo dib u dhiska bilic soo celinta degmada dayniile ee gobolka banaadir muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
halka halka aad warkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda qof isqarxiyey oo weeraray goob mashquul badan oo laga dukaamaysto oo ku taal magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa waxa uu dilay ugu yaraan afar qof sida ay mas-uuliyiinta sheegeen soddon iyo lix qof oo kale ayaa ku dhaawacantay kuwaas oo laba iyo toban ka mid ah ay ajaanib yihiin bamka ayaa ku qarxa meel u dhow dhismo dowladeed oo ku yaala waddada stiglaal ee istanbul ilaa iyo haatan cid sheegatay ma jirto in weerarkaas ay ka dambeysay axaddii lasoo dhaafay qarax ka dhacay caasimada turkiga ee ankara ayaa waxaa ku dhintay soddon iyo toddoba qof kooxda hubaysan ee maleeshiyaadka kurdiyiinta ee taag ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka warkii habeenimo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya f m ka sagaashanka megahertis waa naga intaa cidduu sheego dabcan warka waxay dib kaga heli kartaa fadhiga internetkanu ku leenahay radio muqdisho dot net dhegaysiga iyo la jaanqaadka warka habeennimo waad ku mahadsantihiin